halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha muujadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee baibalka ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirigelin isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna maanta nool ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka afaraad aayadda koowaad ee baalka afar boqol iyo siddeed ee axdiga cusub sida tan mar haddii masiixu jidhka ku xanuunsaday idinkuna sidaas oo kale isu diyaariya idinkoo iskumaan ah maxaa yeelay kii jidhka ku xanuunsaday waa ka joogsaday dembiga
rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa uga beddelayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa ugu beddelay raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doona kasoo waday rugtiiyo raarankii iyo boorkii yariiqdii haleeshaba rabbi wuu ka rogayo raxmaddiisa waartan ku riyaaqi doonaa
markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay bilowga cutubka afaraad waxaanan idinkala dhignay cutubka afaraad aayaddiisa koowaad dad badan ayaa siyaabo qaldan ilaah uga hadla oo qaarkoodna waxayba qoreen buugaag ay fikradahooda naxliga ah ku soo bandhigayaan waxayna ku jaa'ifaynayaan magaca rabbiga oo quduuska ah fikradahooda waxaa ka mid ah ilaah ma jiro ama wuu tegay iyo wax la mid ah haddaba ilaah ma jirrado mana tago laakiin wuu joogaa waana baaqi waxaana dhintay balse la sara kiciyey ciise masiix isagu wuxuu ku dhintay jidhkiisii bini'aadanka ahaa laakiinse kolkii dambe wuu saro kacay oo wuxuu fadhiistay midigta weynaha samooyinka ku jira marka ay sidaasi tahay masiixu wuu dhintay markii uu joogay beytlaxam laakiinse dhimashadu ma loodin karin waxaana qoraha warqaddii cibraaniyada uu leeyahay waxaa isaga loo jarribay sideenna oo kale wuxuu garanayey waxa ay ka micno tahay dhiigdaadinta wuxuu kaloo garanayey waxa ay ka micno tahay oohinta ama uurdabacsanaanta wuxuu ahaa nin ama qof caadi ah wuxuuna masiixu ku dhintay jidhkiisii caadiga ahaa masiixa wuxuu soo gebagabeeyey dembiyadii dadka oo waxaa la helay qaab ilaah loogu adeego ama lagu aado masiixu wuxuu jidhkiisii iskutallaabta saarnaa ku bixiyey dembiyadeennii waxaana laynoogu soo sheegay cutubka labaad aayadda afar iyo labaatanaad ee isla warqaddan rasuul butros markaasoo uu lahaa oo isaga dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisa wuxuu arrinkaasi isaga ah rasuulku ku soo celcelinayaa saddex goor mar kale ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan maxaa yeelay masiixba mar buu u xanuunsaday dembiyada isagoo xaq ah ayuu u xanuunsaday kuwa aan xaq ahayn aawadood inuu inoo keeno ilaah weli wuxuu adkaynayaa rasuulku ahmiyadda ay leedahay in masiixu iskutallaabta uu inoogu dhinto wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadda koowaad sida tan mar haddii masiixu jidhka uu ku xanuunsaday idinkuna sidaas oo kale isu diyaariya idinkoo iskumaan ah maxaa yeelay kii jidhka ku xanuunsaday waa ka joogsaday dembiga waxaa butros iminka uu leeyahay waa dhiiggiisa iyo jidhkiisa waxa masiixu uu ku bixiyey ciqaabtii ay lahaayeen dadka haddaba masiixu dembi kuma dhiman welibana dembi kuma hoos dhiman balse dembiga ayuu u dhintay oo wuxuu noqday dembi wuxuu qaaday booskaaga iyo kayga oo wuxuuna bixiyey ciqaabtii dembiyadeenna isagu wax xidhiir ah lama laha dembi oo inkastoo uu dembiyada u dhintay haddana wuxuu ka sara kacay dhimashadii markii uu dhimashadii ka sara kacay waxaa lagu sara kiciyey jir ammaanan waxaana nolol uu ku helay ruuxa quduuska ah masiixu waa sayidkeenna waana wiilkii ilaah oo isagu weligiiguu nool yahay waxaa rasuul butros haddaba uu inoogu sheegayaa isla aayaddan koowaad inaynu iskumaan ahaanno ama isku fikir waana talo la mid ah tii rasuul bawlos sida ku qoran warqaddii reer filibos cutubka labaad aayadda shanaad markaasoo rasuul bawlos uu lahaa fikirkaas oo ciise masiix ku jiray idinkana ha idinku jiro waxaa rasuul butros inta uu inoogu sheegayaa in masiixu uu silcay oo mid waliba oo silac iyo rafaad arkaana wuxuu ka gaabiyaa dembiga giriig ahaan erayga uu isticmaalay waxa weeye ba'uw waa isla eraygii rasuul bawlos uu isticmaalay markii uu la hadlayey reer korintos sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeedaad markaasoo uu lahaa jacaylku weligii ma itlaado hadday wax sheegadi jirto way baabi'i doontaa hadday afaf jiraan way dhammaan doonaan hadday aqooni jirto way baabi'i doontaa inkastoo halkan rasuul bawlos uu isticmaalay dhammaansho ayaa haddana macno ahaan ay ka dhigan tahay wax istaagi doona waxaana culimmada kitaabku ay ku macnaynayaan aayaddan ina hor taalla haddii qofku xagga jidhka wax badan uu ka silco inay dembi kala tegayaan haddaba muxuu butros taa uga gol leeyahay wuxuu ula jeedaa in markii qofku uu silco silicu uu ka imaanayo dhanka ilaah si qofka iyo dembigu ay u kala tagaan waxaan rumaysanahay in kuwo badan ay dareemeen khibrad ahaan marxaladahaas iyaga ah markii dhib uu ina soo gaaro waxay horumarinaysaa nolosha qofka masiixiga ah oo wuxuu baranayaa inuu ilaah wax waliba ugu kalsoonaado waayo waxaa qofka ku dhici kara dhibaatooyin aan fududeen oo uusan isagu iska roogi karin wuxuu markaasi baranayaa in dhibaatooyinka nolosha uu ilaah u daayo iyaguna way dhaafayaan oo siima raagi doonaan isla sidii rasuul bawlos uu kaga hadlay cutubka lixaad ayaa iminkana rasuul butros uu hal aayad oo qudha kaga hadlayaa wixii rasuul bawlos cutub dhan uu kaga hadlay cutubka lixaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer roomaa wuxuu kaga hadlay waxyaabaha ilaah uu u diyaariyey qofka masiixiga ah si uu ku helo nolol masiixinimo rasuul butros wuxuu caddeeyey inaannu mar kale ka dhalannay hadalladii ilaah haddaba ruuxa ilaah haddii uu isticmaalo ama u qaado hadalladii ilaah waxaa halkaasi ka soo baxaya qof ilaah ka cabsada qofkaas ilaah ka cabsadana wuxuu leeyahay ama haysta dabeecad cusub waa dabeecad cusub oo aadan yeelayn in kol dambeetoo aad dembi ku noolaato waxaana sharaxaad ama tusaale aan u soo qaadan karnaa wixii ku dhacay wiilkii wixiisii khasaariyey sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo soddon waxaanan garanaynaa wixii wiilkii wixiisii khasaariyey ka qabsaday xeradii doofaarrada halkaasoo uu doofaarrada kula cuni jiray buunshaha kadib markii uu wixiisii tumasho ku dhammeeyey waxaa iminka rasuul butros uu inoo sheegayaa in laynagu shaabadeeyey masiixa markii aad iminka u timaado masiixa oo aad mar kale dhalato waxaa lagugu maquurinayaa ruuxa ilaah waxaana lagugu maquurinayaa masiixa wuxuuna ruuxu kugu xirayaa masiixa masiixu wuxuu iminka la fadhiyaa ilaah xagga sare haddaba saaxiib marba haddii lagu siiyey ruux cusub oo aad yeelatay dabeecad cusub oo ilaah lagugu soo xidhay ma waxay kula tahay in aad sii wadi karto inaad dembaabto waxaan anigu adkaynayaa inay tahay in loo baahan yahay in qofka masiixiga ah ay u sugan tahay badbaadadiisa iyadoo uu hoggaaminayo ruuxa quduuska ah balse waa inuu jeclaysto caanaha saafiga ah ee ruuxa waxaa jira ururo adkaynaya in qofka masiixiga ah isla markii uu masiixi noqdaba uu ku noolaado nolol quduus ah waxaana taasi inoo suuragelinaya ilaah marka xiisadaha iyo marxaladaha darani ay ina soo food saaraan waa marka aynu baranayno inaynu gebi ahaan ilaah isku dhiibno waana marka aynu bilaabayno inaan wax waliba ilaah ugu kalsoonaanno inta aan ku jirno hayaanka nolosha masiixinimada welibana ma ahan in qofka uu ku jiro ama uu ku sii jiro nolol dulli ah oo qarriban isagoo afka ka sheeganaya inuu masiixi yahay waxaa la doonayaa inaad ku beddelanto cusboonaanta ruuxa oo aadan ka cararin caanaha saafiga ah ee ruuxa waana hadalladii ilaah waxaa ku hagaya hadalladii ilaah oo kugu qoran kitaabka quduuska ah ee baibalka maadaama aniga aan rumaysanahay ammaanka rumaystaha ayaa waxaa ila wanaagsan in qofka masiixiga ah dhug uu u yeesho kitaabka waayo waa halkaas meesha uu ka helayo hubaasha rumaysadkiisa rasuul butros wuxuu inoo soo sheegay inaynu mar kala dhalannay oo ruuxa quduuska ah ee ilaah uu inagu jiro oo laynagu maquuriyey ruuxa welibana waxaa laynagu shaabadeeyey masiixa iyo inaynu ku noolaanno awoodda ruuxa quduuska ah waxaa laynoogu sheegayaa cutubka toddobaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaa rasuul bawlos uu inoo muujinayaa sida masiixiyiintu ay u dhacayaan markii ay jidhka ku socdaan marka in ruuxa lagu socdo waxay keenaysaa in qofka masiixiga ah aanu luminin noloshiisa masiixinimo waana in qofku u istaajiyo ku noolaanshaha jidhka haddaba waa maxay ku noolaanshaha jidhka ku noolaanshaha jidhka waxay keenaysaa sino iyo wasakhnimo iyo dirir iyo kala qaybsanaan iyo wax kasta ee qofka ridi kara midhaha ruuxuna waa jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iyo iscelin qofkii ku nool jidhka wuxuu ku dambaynayaa xerada doofaarrada laakiin qofkii masiixi ah oo intuu baadiyooba gale xerada doofaarrada wuxuu mar waliba xusuusanayaa hooygii wacnaa ee aabbihiis wuxuuna gaarayaa go'aan la mid ah kii uu gaaray wiilkii wixiisii khasaariyey wuxuuna odhanayaa haatan waan kici doonaa oo aabbahay baan u tegi doonaa oo isaguna wuu ii dhaami doonaa xerada doofaarrada waxaa taasu ay ka micno tahay haddii aad tahay nin mu'min ah oo masiixa raacsan oo haddana aad qalad samayso ama aad ku sii jirto qalad dhegaysta oo ku sii jiri maysid qaladkaasi waayo waxaad tabaysaa quduusnimadii noloshaada taasoo aad ku heshay xaqnimada masiixa waxaa markaasi haddaba rumaystayaasha ku jooga tubta ilaah iyaguna laga doonayaa inay wax badan akhristaan hadalladii ilaah waayo waa iyaga keliya kuwa inoo suuragelinaya nolosha masiixinimo nolosha masiixinimada kuma taabagelin kartid sharciyo iyo xeerar waxaase nolosha masiixinimada ku socodsiin kartaa inaad yeelato maanka masiixa waana inaad lahaato ruuxa quduuska ah si aad ilaah uga farxiso oo kaga istaagto wax kasta ee ceeb iyo fashaxaar u keeni kara masiixa waayo adigu waxaad ku badbaaday nimco xagga rumaysadka masiixa kugu timid haddaan intaasi kaga baxno faalladii dheereed ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda labaad ee isla cutubka afaraad waa baalka afar boqol iyo siddeed ee axdiga cusub waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan si wakhtiga idin hadhay oo aad jidhka ku nooshihiin aydnaan damacyada dadka mar dambe ugu noolaan laakiinse aad ugu noolaataan doonista ilaah haatan waxa rasuul butros halkan uu uga hadlayo ayaa rasuul bawlos uu uga hadlay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadaha shan ilaa lix markaasoo rasuul bawlos uu lahaa waayo kuwa sida jidhka u socdaa waxay ka fakeraan waxyaalaha jidhka laakiinse kuwa sida ruuxa u socdaa waxay ka fakeraan waxyaalaha ruuxa jidhka ka fikiradiisu waa dhimashada laakiinse ruuxa ka fikiradiisu waa nolosha iyo nabadda muxuu haddaba rasuul bawlos uga gol lahaa markii uu lahaa jidhka ka fikiradiisu waa dhimashada ma wuxuu ula jeedaa inaynu luminayno nabaaddiinadeenna haddii aynu jidhka ka fakarno maya taas ulama jeedo waxaase loola jeedaa in aadan ilaah wehela lahaan doonin haddaad ka mid tahay kuwa jidhka ka fikira waxaa rasuul yooxanaa qudhiisa uu inoo faahfaahinayaa isla arrinkaas marka uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad aayadda lixaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runta ma falno waxaa taasi marag cad ay ka tahay inaadan odhan karin nolol dembi leh ayaan ku noolaanayaa oo haddana ilaah baan wehel la sii ahaanayaa haddaba si kale oo qofka nolosha masiixinimada uu ugu noolaan karo ma lahan haddaanay ahayn inuu ku noolaado erey waliba oo ilaah ka yimid waana kan laynoogu qoray kitaabka quduuska ah kaasaana ina gaadhsiinaya nolol taam ah wuxuuna rasuulku ina hoga tusaalaynayaa in ilaah uu soo dhex galay nolosheenna oo silic iyo marxalado adag aynu gelayno kuwaasoo ilaah raalli uu ka noqonayo si aaminnimadii aynu ilaah ku qabnay ay u badato oo dembiyada aynu gelaynana u istaagaan waayo kuwo badan oo innaga ah markii ay nolol wanaagsan galaan ooy maalno helaan waxay iloobayaan ilaah marka ayaa ilaah noloshayada uu u oggolaanayaa in la dhibaateeyo si aynu ilaah ugu soo noqonno oon kaga istaagno dembiga rasuul butrosna wuxuu leeyahay si wakhtiga idin hadhay oo aad jidhka ku nooshihiin aydnaan damacyada dadka mar dambe ugu noolaan laakiinse aad ugu noolaataan doonista ilaah haddaan meeriska cutubka afaraad dib ugu noqonno ayaannu dhegaystayaal iminkana idin akhriyaynaa aayadda saddexaad ee cutubka koowaad ee warqaddii rasuul butros cutubka afaraad aayadda saddexaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo waxaa idinku filan wakhtigii hore oo aad doonista dadka aan ilaah aaminin samayn jirteen markii aad ku socon jirteen najisnimada iyo damacyada jidhka iyo sakhraannimo iyo rabsho iyo khamrocabid iyo sanam caabudid xaaraan ah marka ay sidatan tahay dhegayste waxaa laynoo xaqiijinayaa marba haddii layna beddelay inaynaan nacasyo noqon oo aan dib loogu laaban waxyaalihii hore haddii aynu masiixiyiin qaalis ah nahay taas ma samayn doonno waayo waxaa laynagu xidhay masiixa oo isaga ayaynu la midownay oo kol dambeeto dunida la dembaabi mayno marka uu leeyahay markii aad ku socon jirteen najisnimo iyo damacyadii jirka iyo sakhraannimo iyo rabsho iyo qamracabid iyo sanam caabudid xaaraan ah ayaa rasuul butros wuxuu daboolka ka qaadayaa dembiyadii dadkii waagaas ay samayn jireen kuwaasoo weli dadka dunida ee maanta ay samaynayaan wadaadada caanka ah ee dalka maraykanka waxay had iyo jeer diiradda saari jireen dembiga rasuul butros wuxuu xoogga saarayaa dembiga oo uu dadka u macnaynayo haatan nejisnimada uu ka hadlayana waxa weeye tan qofku uu ku noolaanayo dembiga damacyada jirkuna waa in qofku aad iyo aad uu isugu dhiibo waxyaalaha jirka ka farxiya kuwaasoo rasuul bawlos uu yidhi waxay keenaan dhimasho waana dhimashada ruuxa waxaad arkaysaa dad badan oo ku saczacay qaadka wax kale uma noola ayaad isleedahay waayo ilmo iyo xaas iyo qaraabo beri hore ayay kala tageen wuxuu u nool yahay oo keliya markhaan iyo sidii maalintaasi loo miisan lahaa qaad fara badan oo dadka lagu caayo ilaah kamaba hadlaan haddii ay ka hadli lahaayeenna waxbaba kama garanayaan haddaba waa in dadka lagala hadlo waxyaabaha ku saabsan dunuubta iyo sidaa ay qofka u addoonsadaan sayid ciise masiix oo garanaya waxa dembiga uu yahay ayaa mar wuxuu yidhi ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga waa isla dembiga qofku uu galayo kan addoonsanaya haddii dunuubta aad isku dhiibtay uu yahay sino hiwaayad ama qamra cabis ama qaad kollayba dembiga aad gelayso ayaa ku gumaysanaya marka waa in aafada dembiga lagala hadlo dadka weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka afaraad waxaanan iminka idin akhriyaynaa aayadda afaraad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo markii aydnaan iyaga u raacin najisnimadaas badan way idinla yaabaan oo way idin caayaan waxaan markaasi idiin sheegayaa haddii aadan dadka ka farxinaynin waxaad ka farxinaysaan ilaah haddiise aad dadka ka farxisaan oo waxay doonayaan aad samaysaan ilaah baad ka caraysiinaysaan ciise masiix oo garashadaasi sare ee aadamiga lahaa ayaa wuxuu yidhi haddii dunidu ay idiin nabcaato waad garanaysaan inay aniga hortiin i nabcaatay waxaana taas ay ku qoran tahay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad haddaba haddii dunidu ayaan idin nabcayn waxbaa kaa qaldan saaxib dunidu waa inay ku nabcaato markii aad masiixa u istaagto waayo waxaa ku soo ifbaxaya dhibaatida nolosha aan ilaah iyo masiixiisa aan la rumaysanaynin ay leedahay haddaba saaxib anigu ma rumaysni inaad dembi ku sii soconayso haddii aad tahay mid ka mid ah mu'miniinta ilaah mar buu halkan ku dhibtooday mar dambena masiixu dembiyo dhiiggiisa uma bixin doono waayo hal mar buu bixiyey allabaryadii dembiga adiguna isaga ayaa lagugu xidhiiriyey oo waxaad yeelatay dabeecaddii masiixa wuxuu ruuxiisii quduuska ahaa u soo diray kuwiisa waxaana lagu maquuriyey ruuxa quduuska ah isla sida butros uu inoo dulmaray waxaana masiixiyiinta laga buuxiyey ruuxa quduuska ah ee ilaah marka ay sidaasi tahay miyaynan u noolaan karin masiixa waxaannu haddaba taasi ku samayn karnaa xooggeenna oo ah xoogga uu ina siiyey ilaah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka afaraad ee warqaddan koowaad ee rasuul butros ayaan dhegaystayaal iminka idin akhriyaynaa aayadda shanaad waa baalka afar boqol iyo sagaal ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan iyagu waxay faleen waxay kala xisaabtami doonaan kan diyaarka u ah inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba waxaa rasuulka oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlaya leeyahay kan diyaarka u ah inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba haddaba kuwa dhintayba maalin maalmaha ka mid ah waxaa xukumi doona sayid ciise masiix weliba kuwa rumaystayaasha ah ayaa lala xisaabtami doonaa balse ma ahan waxa lagala xisaabtamayo badbaadadoodii laakiinse waxaa lagala xisaabtami doonaa waxyaabihii qaladka ahaa ee ay samaynayeen haddii uu jiro wax qalad ah ee ay sameeyeen marka haddii masiixiyiintii lala xisaabtamayo maxaa kan aan masiixiga ahayn ku dhacaya halkan ayaa laynoogu digayaa oo waxaa loo sii sheegayaa in xukun uu sugayo haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka afaraad aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo taas aawadeed injiilka waxaa lagu wacdiyey xataa kuwii dhintay in iyaga jidhka lagu xukumo sida dadka laakiinse ay ruuxa ku noolaadaan sida ilaah marka uu leeyahay rasuulku taas aawadeed ayuu ka hadlayaa ciqaabta aayaddii shanaad lagu soo sheegay taasoo horay loogu wacdiyey dadka injiilada ilaah wuxuu doonayaa in dadka lagu wacdiyo injiilka oo loo xaqiijiyo inay xadgudubyadooda iyo dembiyadooda horay ugu dhinteen oo welibana jidhka lagu imtixaami doono ha yeeshee haddii ay masiixa soo raacaan waxay u noolaanayaan si waafaqsan doonista ilaah oo waxay ku soconayaan ruuxa
ebo waa raciimo waa kii reer israa'iil rucubkiyo dhibkiay masaridu ku riixeen raxa uga beddelayo raxmadiisa waartan ku riyaaqi doona ebe waa raxiimo waa kii reer israa'iil rucubkiyo dhibkii ay masaridu ku riixeen raxa ugu beddelay raxmadiisa waartan ku riyaaqi doona rasuulkiisi muusa ka soo waday rugtiiyo raarankii iyo boor yow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin